cali wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa isaga iyo wadaado kale waxa ay qabteen shir jaraa-id oo ay kaga waramayaan arrinta la doonayo in bangiyada dalka ka jira laga dhaqangeliyo cali wajiis ayaa hadalkiisa waxaa ka muuqday inuu ka xanaaqsan yahay inaan la soo marinin xeerkaas wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay xeer ay wataan dad waddamada gaalada ku soo barbaaray oo leh dhaqanka gaalada haddaba waa kan isagoo ka waramaya arrintaasi inaan xeerkan oon ku aragno daldaloollo muuqdo oo iska cad oo ribadii iyo uu si cad u bannaynaayo in la saxo intaan baarlamaanka la marsiinin haddaba annagoo sugaynay in xeerka inala ku soo celiyo asagoo la soo waafajiyey diinta oo okay aan saarno kadibna baarlamaanka loo gudbiyo ayaa intana la garamaray baan aragnay iyadoo baarlamaanka loo qaybinayo weliba la qaybiyey arrintaasna xildhibaanadii markaan ka ogaanay aad baan ula yaabnay culimo ahaan marka dadkan diyaas baraha kasoo shaqo tegay oo la taliyayaasha laga dhigtay oo nidaamyadii waddamada gaalada ay kusoo arkeen inuu soo guurinayo ee rabaa inay shuruucdana ay dhex geliyaan diyaar uma ahin waxaa marar badan xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka warbaahinada ka horsheegeen in dastuurka ay ku dhaqmaan uu yahay mid laga soo minguuriyey gaalada oo aan waafaqsanayn shareecada islaamka waxaana xubnaha ka dhawaajiyey arrintaasi ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo marsii horreysay sheegay in dastuurka ay ku dhaqmaan uusan ahayn mid ay ku dhaqmi karaan dad muslimiin ah